kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ah hadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaan ku guda jirnaa tobankii dhexe ee bisha barakaysan ee ramadaan waxaana muslimiinta dunida ku nool ay dadaal ugu jiraan intii uu ilaahay waafajiyey ka faa'idaysiga bishan barakaysan haddaba fadliga ramadaanta waxyaabaha burriya ama dhaawacaya qofka muslimka ah soonkiisa iyo sida uga faa'idaysan karo ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar madaxa golaha imaamyada waqooyiga amerika ahna imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka sheekh cabdiraxmaan haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta inta uu barnaamijka socdana waxaa shiikha su-aalo ku weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna sheekh cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bismillaah alxamdu lilah wsala allahu calaa nabiyina moxamed waali wasaxbi slam ajmaciin walaalaha waa salaamay insha allah ramadaan mubaarak waxaan rida ilaah weydiisanaynaa subxaana watacaala bishaan noogu dambi dhaafo bisha ramadaan waa bil weyn aada iyo aad ilaahay agtiisana ku weyn subxaana watacaala waa bil khayr badan oo ilaahay fadli fara badan uu geliyey ilaahayna wuxuu yihi subxaana shahru ramadaan aladi unzila fihi lqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan bisha ramadaan waa bishii qur-aanka lasoo dejiyey waana hanuun hudan linnaasi dadka ayay hanuun u tahay wa bayinaati min alhuda walfurqaan iyo caddaymo hanuun ah iyo kala bixin xaqii baatilka la kala bixiyo ayaa ilaah yihi subxaana watacaala faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii arka bisha hilaalkii qofkii arka ramadaan ha soomo ayuu ilaah yihi subxaana watacaala waman kana mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar qofkii xanuunsan ama maaragtay safar ku jira maalmo kale ha qadayu ilaah yihi subxaana watacaala oo dadka ahlu acdaarta ah ee cudurdaarada leh ama xanuunsan ama maaragtay xaamilada ah ama nuujinayo ama sabab aysan ku soomi karin ama safar ku jira ilahay wuxu uhi subxaana watacaala maalmaha kale ha soomaan marka bisha ramadaan oo bil aada u khayr badan waa shahru daacaat waa bishii khayrka ilahay subxaana watacaala wuxuu yihi ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaa laidinku waajibiyey dadka ilaahay rumaysan oo soonka sidii dadkii hore ummadihii hore loogu waajibiyey oo kale ujeedadu maxay tahay lacalakum tattaquun waxaa la arkaa ilahay inaad ka cabsataan subxaana watacaala waxaa dhaba ilahay inaad ka cabsoonaysaan haddii aada soontaan marka bisha ramadaan waa bisha fadaa'il badan ay leedaho runta aan lasoo koobi karin waa rukni min arkaan alislaam yani tiir tiirarka islaamka ka mid ah ee waaweyn oo diintaba ay ku taagan tahay ayuu yahay bisha ramadaan qofkii ooga ee soonka sooma ee ooga qofkaas waa qof diintii oogay qofkii soonkii ka tagana waa qof diintii dumiyey soonka sidoo kale rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi xadiiska fi saxiixayn can abi hurayra rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembi qofkii sooma ramadaanka rumayn alla rumayn iyo ajardoon u sooma asoo ilaahay rumaysan ajarna doonaya ufira lahu ma taqadama min dembi waxaa loo dhaafaa dembigiisii horay u tegay oo ayaa ilaahay u dhaafaa subxaana watacaala waa fadli weyn oo aada iyo aada iyo aad iyo qofkii dareemayo ayaa garanayo fadiladaas say u weyn tahay sidoo kale imaam bukhaari wuxuu soo saaray rasuulku inuu yihi calayhi salaatu wassalaam isagoo ka hadlayo soonka fiican oo qofka waana waxaa la doonaya inuusan qofka soonkiisa noqon keliya cunto iyo cabitaan keliya inuu ka afhaysto laakiin soon saxa inuu soomo oo ah xumaanta inuu ka soomo oo uu qofka yacni si dhaba u soomo marka rasuulku alayh isalaatu wasalam wuxu man lam yadaca qawla zuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaajatun fi an yadaca tacaamahu wa sharaabah yacni qofka aan ka tegin hadalka xun iyo camalka xun ilaahay danka ma laha in uu iska daayo cabitaankiisa iyo cuntadiisa danka male ilaahay subxaana watacaala yacni markaa soonka waa gaashaan sidaas oo kale nabiga alay sala slam wuxuu yihi wasiyaamu junna soonku waa gaashaan fa idaa kaana yawma soma axadikum falaa yarfud yowma idin walaa yaskhab hadduu maalinkii qofkii sooman yahay axadkiin yuusan samaynin rafad hadal xun iyo wal fo fuxsha yuusan ku had walaa yaskhab yuunasan qaylinin oo dadku la doodin oo dadku maaragtay la qaylinin fain saabahu axadun aw qaatala hadduu qof la caytaba ama la dagaalamo falyaqul inii imru'un saa'im waxaan ahay qof sooman waxaan ahay qof sooman taha ku yidhaahda u yiri nabiga caleyh isalaatu wasalaam waa gartay kuma soo koobi karno fadliga bisha barakeysan ee ramadaan barnaamij sidan oo kale oo adu yar marka waxaan rabaa in aan soo geliyo mid ka mida dhegeystayaasheenna oo doonaya inuu su-aalkaa weydiiyo arrimaha ramadaanta dhegeysta magacaaga iyo halka aad joogto bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waa ciise cali geedi waxaan joogaa wadanka holland ama netherland waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo nin ku nool wadamadan yurub ayaa takhtar wuxuu yidhi caloosha ayaa baalkaaga jiraayo soonka ma xamili karaysid marka ninkaasi fidyo ma bixin karaa midda kale ma u banaan tahay inuu nimanka cadaanka ah ama dadka cadaanka hortooda cunto ku cuno isaga oo daliishanayo oo leh kuwaani waa gaalo oo maana maarata dad muslina ma aha isaga oo leh su-aashaas ayaan rabaa sheekh inaan weydiiyo aad baad mahadsan tahay ciise sheekh cabdiraxmaan maqlaysaa awaa maqlaya ha bismillah dhakhtarka haddii uu de dhakhtar aqoon laho shaqadiisa yaqaan uu yahay yacni gaalba ha ahaadee waa la ictimaadi karaa waxa uu yidhaahdo marka haddii uu dhakhtarka yidhaahdo ma soomi kartid oo waa xanuunsan tahay xanuunka labaa loo kala qaadayaa hadduu yahay xanuun uusan ka bogsoonaynin oo uusan weligiisba soomi karaynin marka video iska bixinaya yani video bixinaya qof uu afurinaya ama qof uu quudinaya haddii uu xanuunka xanuun laga bogsoona uu yahay oo daawo u socoto marka waxa uu wuxuu yani sida ilahay yidhi faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar hadduu markuu xanuunka ka bogsoodo oo daawoobo markaasuu qadaynaya oo waa lagu leeyahay soonka inuu qadeeyo ayaa laga rabaa fidye ka ansixi mayso haddii qofka cudurdaar uu leeyahay oo waa afurka ilaahay uu ogolaaday subxaana watacaala cuntada wuu cuni karaa ama gaal hortiisa ha ku cuno ama muslim hortiisa ha ku cune yani wax hadda diida waa qof macduur ah haddayna meel shubha jirin oo masalan qofkaas aan loo malayn la garanaynin inuu cudurdaar u afuriyo in kale laakiin waxa fiican inuu iska qarsado oo meel gaar ah isaga cuna maadaama uu macduur yahay insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq aad baad umahadsan tahay ciise waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan ku weydiiye su-aal kale oo ah bishan ramadaanta oo kale saddex qaybood bay culimmadu qaybisaa adigana aad ka dhawaajisay oo tobanka hore tobanka dhexe iyo tobanka dambe marka bal dadka inaad ku baraarujiso waxa saddexdaa qaybood ee ramadaanta ay xambaarsan tahay marka laga soo tago fadliga guud oo aad ka sheekaysay in ramadaantu ay leedahay bismillah ramadaanku waa orod badan yahay tobankii hore way tageen hadda almost waa dhamaatay marka bisha u horeysa waxaa la yidhahdaa awaluhu maqfira wa awsatuhu raxma wa aakhiruhu cidqun min annaar marka waxaa kaloo nabiga yihi alayh isalaatu wasalaam yani man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dambi qofkii habeenka ramadaan istaaga waa loo dhaafaa dembigiisii kii tegay waxaa kaluu yii nabig yiri sl man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dambi qofkii istaaga habeenka leylat lqadar oo hal habeen ah yani waxaa loo dhaafaa dembigiisii kii tegay intaas waa laisu raaciyey marka waxaa habeenka leylatulqadarka kamid ah bisha ramadaan oo loo malaynayo tobanka dambe inay ku jirto cashra waakhir min ramadaan oo ilaahay uu yihi subxaana watacala waxay ka khayr badan tahay kun bilood ina anzalnahu fi leylati alqadri wama adraaka ma leylatu lqadri leylatu lqadri khayru min alfi shahr leylatu lqadri khayru min alfi shahr habeenka leylatulqadarka ah bay ka khayr badan tahay kun bilood marka kun bilood waa saddex iyo siddeetan sano camalka aada samayso oo saalixa ah halka habeen aada samayso wuxuu u dhikamaa camal aada samaynaysay siddeetan iyo saddex sano siddeetan iyo saddex sano adoo salaad tukanayo o kale siddeetan iyo saddex sano adoo maaragtay tasbiixsanayo siddeetan iyo saddex sano adoo wax sadaqaysanayo siddeetan iyo saddex sano marka yacni waa qof waxaa la yihahdaa min asbaab idaalati alcumri sababaha cimriga lagu dheeraya waxaa ka mid a in ilaahay ku waafajiyo habeenka leylatul qadarkaa oo sanad walba ay kuugu darsantay cimrigaadii siddeetan iyo saddex sano insha allah fadligaasuu leehay badan oo markaa qofka fursaddaas waa inaysan ka fakarin qofka muslimka ah oo uusan dayacin oo ka faa'iidaysto nabiga alay sala slam waxa hadii ramadaan uu soo galo yani wuu cibaade wuu cibaado badnaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam wuxuuna sii cibaado badnaa bisha ramadaan tobanka dhex markaa ramadaanka marka gadaal loo sii socdoba gadaal uu khayr badan yahay oo khayrkii faraha badnaa waxaa la geeyey tobanka dambe nabiga marka alay sala slam tobanka dhex haddii qaarkood culamada qaar waxay rajaxayaan leylatu qadarkii inuu tobanka dhexa ku jiro toddobiyo tobanka qaaraa leh yacni culamada qaara saas rajaxaya marka tobanka dhexe waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto oo cibaadadaada ay sii xoogaysato kolba meesha wuu khayrka u badan yahay dadka inta badan tobanka horey dadaalaan haddana way iska seexdaan waxaad moodaa masaajidku eber aad arkaysaa kadibna waxaa laga yaabaa tobanka dambe xoogaa inay ka yimaadaan fiican markaa oo mar labaad usoo buuxsamo laakiin waxaa la rabaa inuu qofka khayrka tobanka dhexe wato oo uu ku dadaalo tobanka dhexe kadibna tobanka dambe uu ku dadaalo sidoo kale oo tobanka dambe waa habeen nabigu waxaa layidhi idaa dakhala cashra awaakhir shadda almi'zar wa ayqad ahlah wa axyaa leyla saasay dhihi jirta caaisha kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixeynku ku yaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam idaa dakhala alcashru axyaa leyla wa ayqada ahlah wajadda washadda almi'zar waxay tidhi rasuulku wuxuu ahaa dee tobanka dambe uu soo gaaro habeenka waa nooleyn jiray ehelkiisana wuu kicin jiray yacni wuu dadaali jiray guntigana wuu adkaysan jiray marka waa inaad qur-aan akhriskaadii ka badan yahay qiyaamkaadi waa inuu ka badan yahay dikrigaadi waa inuu ka badan yahay daacadaadi waa inay ka badan tahay marka waxaa arkaysaa labaatanka oo dhammaad oo tagaad ba arkaysaa marka dambe waxaa arkaysaa marka dambe waktigii oo tegay ayaad arkaysaa marka waxaa loo baahan yahay inuu qofka ku dadaalo labadan toban oo dambe baaraka allahu fiihim dhegayste ayaa qadka ku jira oo aan rabaa inaan soo geliyo dhegaysta magacaaga ku bilow iyo halkaad naga soo wacayso bismillahi raxmaan sheikha waan salaamayaa marka ugu horeyso ku salaami baaraka allahu fiik asalaamu calaykum sheikh waa dhegaysto ku nool dalka holland magacaygana waxaa la yidhahdaa bashiir jidaal barow adiga iyo bahda warbaahinta v o a maxamed colaad waan idin salaamayaa tan xigtana waxaan leeyahay ramadaanul karim sheikh waxaan ku noolnahay qurbaha siiba dalka holland xilliga waktiga taajudka waxaan kasoo baxnaa toddobadii iyo adiga wax dhiman waa koogii habeennimo intaan soo soconnay iyo salaadii iyo waktigana waa isa saaran yihiin xilliga taajud salaatuleilka markii tobanka dambe la gaari rabo marka sidee marka ay noogu sii wanaagsan tahay inaan bal salaatuleilkiina aan usoo kacno xilligii kalena aan ukala qaybino waktigii taraawiixda bismillah waa run waa dhib badan yahay cerifka waqooyi dadka u dhow xagga habeenkiia yar maalintiina way badan tahay marka waxaa laga yaabaa cishaha in labiiyo tobankii barka la tukado fajarkiina uu dhow yahay oo marka labadii barkiiba fajarkii inuu salaadii subax dhilataa laga yaabaa marka wakti yara harayo waxaa ila tahay marka salaadaha in horay maaragtay loo galo taraawiixda qofka aduu taraawiixda tukada dee qiyaamka habeenka waa sameeyey aduu taraawiixda tukado habeenkii waa sameeyey marka haddii tahajudkii la gelayo oo marka taraawiixdii laiska dhaafo oo tahajudkii marka dadka qaar ay tukadaan marka horey ha u galaan oo maadaama waktigii yar yahay maqribkiiba hadduu shan saac galay fajarkiina uu labadii barkii habeennimo yahay wakti yaraa ku jira intaas waa saacado aada u yaraa ku jira marka saacadahaas la hormariyo qofkii tahajud samaynayo si wakti ugu haro suxuurta insha allahu tacaala marka waa time management in laiska habaysto un waktiga oo yacni cishaha marka la tukadoba ama taraawiixda aad tukato oo taraawiixda aad tukato khalaas marka waaba yani waa habeenka qiyaamka waa samaysay qofkii raba asaga tahajud tobanka dambe inuu soo jeedana marka ceshihii markuu tukado ha iska suga ama xoogaa yar ha seexda kadibna ha soo kaco yacni kowdii oo kale ma aqan sida uu u qaadi karo waktiga sida u qaadi karo waktiga tahajudka ma garanaa kulli qiraa'ada dheer iyo lama samayn karo aad bay ciriir u tahay marka taraawiixda laiska tukado tarawix haddaad tukatana qiyaamka waa samaysay tahajud uma baahnid marka insha allahu tacaala wabilahi tawfiiq waxaa jira dad fara badan oo muslimiina oo soomaaliya ku nool dibadaha dhibaatana waxay ka jirtaa soomaaliya oo dad badan oon afurka haysan oo aan awoodin oo masaakiin oo fuqara ayaa jira marka bishan sida sidee uga faa'idaysan karaan dadka ilaahay wax siiyey inay walaalahooda muslimiinta ah ee dhibaataysan ay afuriyaan ama ay quudiyaan si marka iyaguna ilaahay ajir uga siiyo bismillah waxaan waktiyada ramadaanka waxaa ka mid ah waktiyada waa waktiga deeqsinimada nabiga waxaa la yidhi calayhi salaatu wassalaam kana ajwad annaas dadka kan u deeqsisan u ahaa nabiga caleyhi isalaatu wassalaam wa kana ajwada ma yakunu fi ramadaan wuxuuna ugu sii deeqsisanaa nabiga marka ay ramadaan la soo gaaro ramadaan ugu deeqsisanaa marka qofka muslimka waxaa la rabaa inaan muslimiinta kale inaad soo xusuusato oo dadka baahan gaajada hadda adiga aada u adkaysan la-dahay saacadahaas xoogaa laga yaaba meelaha qaarkood iska badan yihiin meelaha qaarkoodna yar yihiin saacadahaas aada u adkaysan la qofa cimrigiisii dhan waxba haysanba ilmihiisii qadayaan gaajo maaragtay ura u dhibaataysan waxba aan hay dadka inaad soo xasuusto oo u naxariisato ayaa loo baahan yahay marka waa inaan wax bixinaa bishaan waa bisha deeqsinimada iyo waxbixinta qofkii inuu soo xusuusto aytaam hadduu meel ku ogyahay hay-adaha samafalka wax siiyo ee dadka wax la gaarsiiyo meel kasta falastiin yacni suuriya soomaaliya dada xiriiq qaxooti oo ku jiro runtii dhulka yaalla oo waxay cunaan aan haysan marka dadka inaad wax gaarsiiso iyo qaraabadii inaad wax gaarsiiso riximkii aada wax siiso yacni bisha ramadaan waa shahruljuud wasakhaa waa bishii deeqsinimada marka inaad wax bixiso ayaa loo baahan yahay oo aan naxariisano si ilaahay noogu naxariiso subxaana watacaala yarxamu man fi lardi yarxamku man fi samaa yani alraaximuuna yarxamuhum araxmaan dadka naxariisto ilaah baa u naxariista subxaana watacaala waa garta sheek cabdiraxmaan waxaan maraynaa gabagabadii barnaamijka waxaan rabaa dhegeystaha ugu dambeeya inaan qadka soo geliyo dhegeysta magacaaga iyo halka aad nagala soo hadlayso asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu waxa weeyaan mustafe yuusuf jambir waxaan joogaa magaalada hargeysa anigu sheekha waxaan weydiini lahaa dadka ay ku waajibtay inay maskiin quudiyaan aan soomi karaynin sida dadka xanuunsanaya ma loo ogol yahay inay rabadaanta kabacdi quudiyaan maskiin mise waxay noqonaysaa intaa rabadaanta inuu maskiinka quudiyaa ayaa qasab ah su-aashaas baan anigu sheekha weydiini lahaa aad baad umahadsan tahay mustafa sheekh cabdiraxmaan wuu ku maqlayaa jazaaka allah khayr saddex siba waa yeeli karaa qofka inuu maalin maalin u quudiyo oo uu qof afuriyo ama wax siiyo dharjiyo oo maalin soonka maalin kasta uu wax siiyo wuu yeeli karaa wuxuu kaluu yeeli karaa bisha markay dhammaatay kadib soddonkeeda inta ama sagaal iyo labaatan maalmood inta ay ahayd inuu markaa dadkii tiradoodii intuu isugu yeero uu wax siiyo oo cunto uu siiyo oo u dharjiyo markaa marka labadaba wuu yeeli karaa yacni inuu siiyo bisha aakhirkeed siduu yeeli jiray anas ibnu malik markuu duqoobay waa yeelka noqday ayuu siin jiray dadka marka hal mar inaad dadkii tiradii dharjisana waa yeeli kartaa inaad maalin maalin siisana way yeeli kartaa insha allahu tacaala aad baad umahadsan tahay mustafa sheekh cabdiraxmaan ugu dambeyntii waxaan rabaa adoo soo koobaya daqiiqada gudaheed iyo wix la mid ah waxyaabaha soonka buriya inaad noo dulmarto bismillahi raxmaan raxiim waxaa buriyay soonka sidiisa waxaa la yidhaahdaa waa inaad ka afhaysataa soonka waxa waxa cabitaanka iyo cunitaanka inaad ka afhaysato fajarka markuu dhasho ilaa qoraxda ka dhacdo waxyaala burina marka inaad wax cunto waxna cabto adiga oo soo jeeda adigoo xusuusan inaad cabitaan iyo cunitaan samayso soonka waa kaa jebinaysaa waxaa jebinaha kale jimaaca inaa xaaskaadii aad maaratay u tagto fi nahaari ramadaan iyadana way kaa jebinaysaa soonka ama inaad taataabato oo markaa shahwadii kaa timaado ulakaac u taataabato ama adiga aad shahwadii iska keento way jebinaya soonkii weliba waxaa kugu waajiba kafaara ayaa kugu waajibaysa haddii aad xaaskaadii u tagtay maa nahaari ramadaan oo jamaacaad samaysay laba bilood inaad soontaa lagaa rabaa oo isku xigto oo aanan maalmaalin udhexaynin ama aada quudiso lix haddii aad kari weyso marka lixdan miskiin aada quudiso waxa marka waxyaalahaasa soonka jebiya waxyaalaha aan jibinin waxaa kamid oo dadku maarata irbadda haddii irbad lagugu duro aan nafaqa ahayn oo raashin aanan ahayn haddii lagugu duro irbadda dhib ma laha waxba kaa jibin mayso waxyaalaha aan jibinin waxaa kamid ah yani waxyaalaha masalan qofka neefta qaba baashaan uu isticmaalo neefta uu isticmaalo ma jebinayso soonka insha allahu tacaala bus iyo qiiq iyo wax adisan kaa galay ama meel adoo marayo yani ma jebinayso kaama jebinayo soonka waxyaalahaasna ma jebiyaan intaasna way jebisaa insha allahu tacaala qofka waxaa kaloo soonka soonkii aanan jebinayn laakin jebinayo waa jebinaa waxaan ujeedaa ajarkii kaa baabi'inayo inaad waxyaalo aada samayso dembi ah adigoo sooma beenaad sheegtay waxbaad xamatay yani dembiye waaweynaad samaysay soonkaadii dimadaadii waa ka degay waa laga yaaba qada lagaama raba hadda loo yani fiqhiyan qada lagaama raba laakiin soonkaadii waa nuxur beele soonkaadii ajar ma le waxa ugu sahlan oo laga soomo waa maaragtay cuntada iyo cabitaanka laakiin waxaa kaloo waaweyn al rabaa in laga soomo intaa ayaannu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay fadliga bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo su-aalo la xidhiira ramadaantana ay qaar ka mid a dhegaystayaasheenna weydiinayeen sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar madaxa golaha imaamyada waqooyiga ameerika ahna imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis gobolka minnesota dalkan maraykanka oo barnaamijka marti ku ahaa isagoo jooga magaalada dubay ee dalka imaaraadka carabta intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo